haddaba siday macluumo ku noqonaysay ayuu inoo sheegayaa sheekh oo wuxuu yidhi masalan haddii aanu shaygu hal manfaco mooye wax kale aanu lahayn dee taasunbaa la iska xambaaraya waa sida caw yaroo dee goglasho un ayuunbay iska noqonaysaa markaa taasunbaa lagu xambaaraya laakiin wixii hadday manaafic badan lehay sida dhulka iyo gaadiidka iyo masalan wixii la mid ah xoolaha iyo manaafic dhowra ayay leeyihiin marka waa in la caddeeyaa marka wuxuu leeyahay uma taaratan tuqadaru manfacadi bizamaanin baa lagu qadaraa ka daarin masalan daar baa waxaa la kala kiraysanayaa sanatan sana mucayana oo caqdiga la xidhiirsan daartan waxaan kaa kireeyay inaad gasho sanatan sanad inaad gasho ayaan kaa kireey aada u hoyato oo waa inay weliba dee waxay kutubta odhanaysaa sidaa masalan kiradu waa inay saa muddo ulahaata haddii aanay muddo lahaynna caqdiguba u fasaadaya bay marna waxaa laguma wataaratan tuqadaru bicamalin mararka qaarkoodna camal baa lagu qadaraa camal ayaa lagu qadaraa waa maxay kadaabati masalan waa daaba ama gaari baa loo karaysanayaa fuulid ilaa maka dee masaafadii baa markaa la garanaya camalkii intay soconaysay baa la garanayaa marka marna camal baa lagu qadara mara zan baa lagu qadara wa khikhayadati thawb maradan tulitaankeeda maradan tulideeda mar haddii marada tulideeda la yidhi manaaficdaasi waa mid la garanayo naf ahaanteedaa loo garanaya markaa muddo ahaan waxba iyadu in loo sheego ma banaana haddaba hadduu kulmiye bu hi labadoodiiba masalan muddadii iyo camalkii ayuu labadiiba kulmiyey isu geeyey caqdigii fastaajaro masalan shaksi baa liyukiidahu wuxuu usoo kiraysay inuu u tolo bayaada nahaar bayaada nahaar idaafada bayaan iyo nahaar laysu idaafeeye waa idaafa bayaaniya un macnaa waxay ka dhigan tahay bayaadun huwa nahaar ila maalintii baa iska iftiinkan iyo caddaankana yani maalintanun si aad maalintanun igu tosho macneedu yahay caddaanka maalintan yani caddaan maalin ah oo waa isla maalintii un bay macnaheedu noqonaya wuxuu uhi maradan ii tol waa camalkii maantana ii tol ma ansaxaya buu leeya qarad baa ku jira asa caddaan qaban maxaa yeelay inuu camalkii horu maro ayaa dhici kara oo masele dee markiiba uu ka gaarsiiyo inuu dib dhacaana ayana waa suurtagal oo dabeedna halkaa uu iska weydaartay heshiis taanigu wuxuu leeyahay mee waa iska ansaxayaayo muddadan marka la sheegaya laleeya maanta marada waa ina tusha maanta adii toshe dedejin un bay ka dhigan tahay mooyaane ujeeddada meesha laga doonayo waa tolida un ee muddadan la sheegaya iyaanu kaala daahiru weeye ee wax yani qaradi kuma sii xidhna ayuu leeyahay wa yuqadaru waa la qadarayaa tacliimu lqur'aani qur'aanka beridiisi bimuddatin baa lagu qadaray aw tacyiina suwarin ama suurado cayinidood wa fi lbinaa'i dhiskii yubayinu wuxuu caddaynaa almawdica meesha waduula dherarka walcarda balarka wasamka yani kor noqodka iyo wamaa shayga yubnaa bihi lagu dhisay in qudira bilcamali camal haddii lagu qadaro waxau sheekhu leeyahay qur-aan baare beridii ayaa la soo kiraystay waxaa lagu qadarayaa bil mudda ayaa lagu qadaraya waxaa la odhanayaa sanad ama bil ama yani intaa inaad ku barto xaggaa zaman baa lagu qadaraya ama waxaa lagu qadarayaa tacyiina suwar waxaa la leeya waa inaad intaasun bartaa ee juzca man waa inaad bartaa ama intaa waxaad leeday wadaxaa wixii ka hooseeya yani waxaa lagu qadarayaa suurado la cayimay ama muddo la sheegtay wa fi lbinaa dhiska masalan waxaa loo kiraysanayaa dhis inuu dhul wax ka dhiso wuxuu caddaynayaa ninkaa wax soo kiraystay ninkaa wuxuu caddaynaya almawdic meesha laga dhisayo ee gidaas uul dherarka dhinacna yani imika masaajidka aynu ku jirnaa dee xagga waqooyi iyo koonfurtaana waa u dheer yahay xaggan kalena waa u yar yahay markaa duulku waa xaggaa u dheer yahay ardiguna waa xaggan ballarka samkiguna waa xagga kor noqoshada ayuu caddaynaya wamaa yubnaa bihi iyo waxa lagu dhisayo waxaa lagu dhisayaa ma dhooba iyo ni ma niis iyo sibidh ba ma dhooqadan ba ma nuurad ba waxa lagu dhisayo iyadana waa inuu caddeeyo in qudira bilcamal haddii camal lagu qadaro haddii camal lagu qadaraya maxay ujeeddi bay isku khilaafaysaa waidaa saluxad hadday usuubanto alardu dhulku libinaain dhis iyo wa ziraacatin ziraaco iyo wa kiraasin dhir waaweynku beeridii u shuruudda waxaa la shareeyaa tacyiinu manfacati manfacada in la cayino wayakfii waxaa ku filan tacyiinu ziraacati in la cayino can dikri maa shay sheegidii ayay kaga filantahay yusracu lagu beerayo fila sax haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay hadday usuubanto waidaa saluxad ama salaxad hadday usuubanto dhulku dhulkan la ysu soo kiraysanayaa ayaa waxay usuubantaa dhis wax waa laga dhisi karaa aqal waa qaban kartaa waa meel iska wanaagsan oo biyana lahoo zaracna waa lagu beeri karaa iyo geedgaar khiraas iyo geed weynna waa lagu talaali karaa waa lagu beeri karaa ushturida tacyiinu manfaca manfacada in la shardiyo in la caddeeyo ayaa shardi labada suurood maxay yeelay dee dararkii markaa soo haleelaya ayaa isku khilaafsan manaaficda masalan jooyinka nin baa dhul kiraystay marka waa inuu caddeeyaa dee waxa uu ka dhigayo ma dhisba ma zaracba ma geed weyn buu ka dhiganaya kadalik dhiskaa hore yani waa inuu caddeeya intuu dherar ballad dherar intu mid walba u noqonayo waa inuu caddeeya waxaa kaloo ku filan buu yidhi dhul loo kiraystay zarc dhul baa masalan nin wuxuu u kiraystay inuu wax ka zarco inuu wax ku zarcado ayuu u kiraystay zaraca cayimidiisa ayay kuga filan in waxa lagu beerayo uu sheego masalan dhulkaasaan kaa kiraystay si aan wax uga beerto haddii sidaa la yidhahdo zarac la cabiro waxay kaga filan tahay inuu yidhaha qamadaan ka beeranaya ama tamaandaan ka beeray ama garow baan ka beeranay inuu yidhaahdaa waxa kaga filan yani waan beeranayaada ayaa kaga filan wayakfi tacyiinu ziraacati can dikri maa yusracu iaai haddaan qabano taanigu wuxuu leeya kuma filla dararka dhibaatada zaracu way iskhilaafsanta oo qaar baa dhulka yani nafaqada ka kaxaynayo oo qaar baa nafaqaynayo isku mid maahe waa inu nooc wuxuu ka dhigayo u kiraysanay waa inu caddeeya walaw qaala hadduu yidhaahdo litantafica biha si aad ugu indifaacdaan kaaga kireeye bima shita waxaad doodo saxa waa ansaxaya wakadaa low qaala hadduu yidhaahna waa la mid in shita haddaad doonto fazrac beer wain shita haddaad dee faqris dhir waaweyn ku beero fil asax haddaan qabano waxau sheekhu leeyahy hadduu ninkii kiraynaya yidhaahdo warniyow meesha waan kaa kireeyey dhulka litantafica biha bima shita si aad aada ugu intifaacsato wixii adigu aada doonayso caqdigaasi wuu ansaxaya wixii uu doonaanu qofku meesha uga faa'iidaysanaya xayla raallibu ka noqdo laakin waxaa shardiga ba inaan dhibaato aanay uga imanaynin dhibaato inaanay uga imanaynin ayaa shardi ah oo aanu qofkii dhibaato u keenaynin wixii saa doonta ugu intifaaca yidhaahdo laakiin waa inaanay dhib uga imanaynin markaa dee waxaa la doonayaa masalan haddii daabo oo kale ayaa ayaa sidaa la yidhi waxaa doonta inaad ugu intifaacda baa la yidhi dee inuu had iyo habeenba yidhaahdo waa la idlaaqay oo uu nafdaba ka jaro dee lama ogola masalan imika xamaam oo kale haddaad gelayso dee waxaa shardiga le biyaha waxaad u baahantay in ka badan waa inaanad isticmaalin haddii kale nin dulmi sameeyey baa tahay mar hadday qasabada qasabo jaariya tahay inaad dee halka ugu dambaysay intaad geysa aad un ishoostaagto oo aad markaa dhowr baaldi markaa halkaa aad ku dhamayso lama ogola aad waxaa kugu filanun leanna waysadii baa xataa la lahaa yani markuu qofku weysaysanayo makruuhaadka waysada marka la tilmaamayo waxyaala loo kahdo waxaa ka mid a israaf israafna waxay dhahan waxa weeye inuu u qaado xubinka wax ka badan hadday sacab ku filan inaad laba sacab u qaadaa ikraahu ikraahu fi lmaayi xaysu asrafa walow min albaxri lkabiir iqtarafa yani zubadku waxa uu tilmaamayay isagoo makruuhaadka waysada kada yani tilmaamaya makruhiisuuna yahay isagoo biya ku israafa walow min albaxri lkabiir iqtarafa walow badii baa aad dul fadhideed be haddaad markaa intaad buuxsato aad wejigid dam kusiisa israaf bay noqonaysaa hadduu yidhaahdana wakadaa low qaala hadduu yidhahna waa lamid in shita fazrac wain shita faqris haddaad doontana zarac yar ku beero haddaad doontana qaar waaweyn ku beero ayadan caqdigu waa ansaxaya wuu u door qaadanayaa un maxaa yeele dhir buu dee ku raal noqdo zarci yaraana waa ka fudud yahay wayustarad waxaa la shardeeya fi ijaarati daabatin daaba kiraynteed waxaa loo shardeeya lirukuubin fuulid loo kiraynayo macrifatu raakibi macrifatu rakaabi raakibi ka fuulaya in la garanayo bimushaahadatin aragti aw wasfin ama sifo taamin oo dhamaystiran waqiila waxaa laa yakfi alwasfu kuma fila wakada alxukmu waxa uu leeyahay sheekh waxaa la shardiyaa daabo haddii loo kiraynayo fuulid ayaa loo kiraynaya beriya horana dee waa daneer iyo faras iyo awr iyo waxaasaa fuulid loo kiraynaya waxaa shardi ah in qofkan fuulaya yani la garanayo ishtiraad raakib oo aragti dee waa in lagu garanaya u muuqdaa ama sifo taama laga bixiyaa macnaha dee bal ninkan intuu jirkiisu leegiyo miisaankiisu inuu mid buuran buuran yahay iyo inuu mid iska fudud yahay iyo ilayn dee ninkan karaynaya isagaa bal intuu qaadi karayo neefkiisan iyo waxaanu karaynaya og dee hadduu mid ilaa kontoneeye k yani isagoo kontoneeye kiilo iska furfuri jiro mid boqoriyo dheeraadi dabeedna wadaa kaga dhinto dee taasi markaa waa isqabsi ayaa imanaya e waa in mar haddii daabo fuulid loo karaynayo la arkaya qofka laga karaynaya fuulaya ama sifo taam ah tee lagu sheegaayo bal jirkiisu intuu leeg yahay iyo miisaankiisa haddiiba la garanayo laydhaa intaasu miisaankiisu yahay waqiila laa yakfi lwasfu qiil ba wuxu le me wasf kuma fila halla ninka hala arka un sifo waxbaa laisu wasgelin karaa hadhow ba isqabsi imanay wakada lxukmuna waa kula mid low fiimaa shaygaa yarkabu yurkabu calayhi ama yarkabu calayhi uu ku fuulayo min mixmalin iyo wakayrihi in kaana lahu hadduu usugnaaday ee walow sharada hadduu shardiyo xamlal macaaliiqi waxyaalaha maacuunka ama waxyaalaha laga lulo qaadideeda haddii uu shardiyo mutlaqan aragti iyo sifa la-aan fasada lcaqdi wuu fasaadaya fila sax haddaan qabano wain lam yashridhu haddaanu shardina lam yastaxiq lam yustaxaqa lama mudanayo waxau sheekhu leeyahay xukunka waa la mid oo muxuu yahay dee waa in ama la arkaa ama la sifeeyaa shayga lagu fuulayo ilaa awrkii iyo dameerkii dee layska fuuli maayo un isagoo caddaysimo ahe waxaan lagu fuulayo waa in la caddeeyaa oo min mixmali wakayrihi mixmal waa bahal markaa sidii hawdajkoo kale ahaayo dee awrta la dul saarayo oo la gelayay ayuu muxmal ku ahaa ama kooraba dhe wakayrihi iyo waxaan mixmalayn bal waxaan lagu fuulayaa waa in la caddeeyaa in kaana lahu hadduu yani leeyahay ninkan kiraysanaya hadduu isagu wato ninkan kiraysanaya hadduu isagu wato uu leeyahay aduu isagoo caddaysima unisi maxaad ku fuulaysaa waa in la yidhaahdaa hadduu yidhahdo looxaanun baa dul saarayaa dee looxaantii waa jeexjeexayaan oo haddaan markaa qobtolo iyo karbaashe iyo wax laga xigsiinin dee waxyeelay u geysanayaan marka waxaanu ku fuulaya waa inuu caddeeya waa in kaana lahu hadduu ninkan kiraysanaya uu isagu wato weeye ijaaradan lagu sheegay wax curfi oo yaallaana aanay jirin haddiise in kaana lahu baynu nidhi hadduu ninkan raakibkii nin iska soconayo yahay ninkan isagu gaadiid kale unbaa dee waxa lagu fuulo gaadiidkiisaa keenaya haddii kalbaas lagu fuulayo haddii qobta lagu fuulo isagunbaa keeni ee waa markuu isagu xaggiisa wato weeye in kaana lahu walow sharada xamlal macaaliiqi hadduu shardiye buu yidhi ijaaradii macaali jamcu mucluuq mucluuqna waxaa la yidhaahdaa waxaa yare markaas dee awrta laga lulo ee masalan meelaha laga laalaadiyo ee hadday tahay dherigii iyo sinxigii iyo mooyihii iyo waxaa yaryar ee maacuunka ah ee la iska sito wixii yaree raashinka lagu cunayay iyo weysadiisi xoogii alaabaab iska sitaa hadduu markaa shardiyo oo uu yidhaahdo markaa taana waan saaray mutlaqan iyadoon la arag lama sifaynin ayuu waxoogaygaa dee maacuunkayga iyo alaabtayda iyo shantadayda iyo intayda anagu iska wataa fasada alcaqdu fil asaxi asax haddaan qabano waa fasaadayaa maxaa yeelay dadka ayaa dee isku khilaafo oo socdaallada qofna dee waxba oga unbuu u qaataa qaarna dee wixiisaba waa hartaayoo waxaa laga yaaba inuu wax culus culus uu meeshaba marinayo deeta markuu isagiina fuulo waxaana sii saaro dee neefkiiba iyo wixiiba inuu dhinto ayaa laga yaaba marka waa in haddii la shardisto kaa maciisa wuu fasadaya iyadoon la arag lana sifaynin waxaa tani wuxuu le wuu iska ansaxayaayo waxba yaan la sifaynin waxa caadada ah ee dadka socotada qaataan unbaa lagu xambaaraya waa markaan lana sifaynin lana arag suu diidaya wain lam yashridhu haddaba ma shardinin anigun baa fuulaya buuri waysaan sitaa iyo yani kelibaa sitaa toona ma odhanin lam yustaxaq lama mudanayo in la saaro waxaa la leeya adigun baa lagaa kireeye waxaan kaleed wadato meelahaagaa geyso xeeladakaasa isku khilaaf qiil baa wuxuu leey warna waxaan caadada iska keenayso dadkaa iska dhaqankooda ay tahay waxbayayna waxaa isku adkayn wayustarad waxaa la shardiya fi ijaarati alcayni caynta kiraynteeda waxaa la shardiya tacyiinu daabati daabada in la cayimo wa fi shiraadi ru'yatiha aragtideeda shardintiisana alkhilaafu khilaafkii baa ku sugan fii bayci alghaa'ibi waxa maqan iibintiisa ku sugnaa wa fii ijaarati dimatina dikru ljinsi waa in jinsiga la sheega wanawci iyo wadukuurati labaanta awil unuusati ama dhadigaanta waa in la sheegaa waxau sheekhu leeyahay waxaa la shardiyaa ijaaratulcayn shay marka la kala kiraysanayo daabo masalan ayaa la kala kiraysanaya ijaaradan waa ijaaratlcayn fuulid ayaa loo kiraysanaya markaa ijaaratlcayn daabadii waa in la cayinaa oo ma ansaxayo masalan labadan baabuur midkood ayaan kaa kireeyey ma ansaxayso maxayl ibhaan baa ku jira mar hadday sidaa tahay waa in la cayimaa ee aan la ibhaaminin haddaba aragtideeda shardintiisana khilaafkii aynu ku soo marnay shayga maqan iibintiisa ayaa ku sugan oo qowlka adharkii ahaa in markaa uu shardi yahay in la arkaa shayga maqan iibkiisa in la arkaa waa ina shardi tahay kaas khilaafkaas ayaa ku sugan adharku in la shardinaya ay tahay macnaha dee tacyiinkana wuxuu uga jeedaa uun inaanay mubham ahayn wax qarsoon inaanay ahayn ijaaratu dime hadday tahay oo masalan daaba kayr mucayana a la kiraynayo fuuridna loo kirayn waa in jinsigeeda la sheegaa ma geelba ma ariba ma lo'ba waxayta waa in la sheegaa waa nooc nooceedana waa in la sheegaa de masalan geel ha wada ahadee geeli baa sii kala haddana geelsan wadukurati aw lunuusa waa in la sheegaa labnimo iyo dhadiga hal ujeedadii bay isku khilaafayaan ujeedadii bay isku khilaafayo gelashii waa la kala jecel yahay oo ka lab iyo ka dhadig waxay leeyiin ka dhadigna waa yar dheereeya ka labina wuu isna masalan ka xoog badan yahay dee gaari hadduu yahay bal waa in la sheegaa markaa isagana noociisu yahay waxaa laga yaaba inuu meel niisya iyo dhiiqo iyo wax ku marayo kuwa forwil drivekaa uu doonayo ka waa in intaasoo dhan la sheega wa yushtaradu fiihima waxaa kaloo la shardiyaa labadooda bayaanu qadri sayri socodka qadarkiisa kulay oon maalin arki inta la soconayo ilaa an yakuuna biariiqi wadada inay yihiin manaasilu goobay inay yihiin mooyaane madbuutatun oo la koobay oo fa yunazalu calayha iyadun baa lagu dejin waxau sheekhu leeyahay waxaa kaloo la shardiyay ijaaratu dimiya ijaaratlcayn ba in la caddeeyo qadarka maalin walba la soconayo dee imika waa berigii hore awrta la fuulaye dameeraha la fuulaye la hadhinaye ee loo yarkaadinaye la daaqsiinaye ee ayay ahayd imika dee baabuurka waxba shardi maha maalintii intuu soconayo ee masalan qadar waa in la isla qadaraa maalin kasta inta neefkaa la fuushanaanayu soconayo dee wuxuu isku khilaafaya arrinkaasina masalan waddooyinka iskhilaafkooda oo masalan buurtii iyo banaankii dee isku in loo la socon maayo waxaa laga yaaba masalan inayha markaa dee lixda dhaqaaqdaan hadday meeshu iska banaanta ilaa koob iyo tobankii barka iska furta laakiin hadday buura tahay in la yidhaha waar toban kaba iska furto dee ba iska nasiya hadday meeshu meel ama dhooqale tahay ama roob ay leedahay iyana wa iskhilaafaya habeen iyo maalin wa iskhilaafaya ilaa an yakuuna biariiqi manaazilu inay wadada ku sugan yihiin goobo mooyaane madbuutatun oo la koobay oo fa yunazalu socodkii calayha iyada lagu dejin haddii meela iska calaamidsan oo socotadu ay ku qada karsanaan inay jirto meelay usii hoydaan hadday jirto halkaasunbaa lagu degayaa lama dhaafin karayo markaa wayajibu waxaa waajiba fi liijaari kirayntii lilxamli qaadid loo kiraynaya an yacrifa inuu garanayo almaxmuula waxaa lagu qaadayo fain xadara haddii uu xaadir yahay waxaasi raahu u arkaya wamtixano biyadi gacantuu ku jirabaya in kaana hadduu yahay fii darfin weel mid ku jira wain qaala hadduu maqan yahay qudira bikaynin aw wasnin ayaa lagu qadaraya iyo wajinsahu jinsigiisa waxau sheekhu leeyahay waxa waajiba masalan marka loo kiraynayo wax qaadid ijaartucina ma ijaartudinma waa inuu qofka daabada kiraynaya almaxmuula shay masalan daabad baa loo kiraysanaya wax ku qaadid ninkan kiraynaya waa inu waxaan lagu qaaday almaxmuula waa inuu garanaya maxaa yeele wixiibaa dee kala culus oo kala dhibaato badan oo masalan waxaa laga leeya xadiidka iyo iyo waxa kale inay kala duwan yihiin oo xadiidkii waaa laga waaa laga waxa kale inuu dee kala shubmo oo si dherana u fuulo laakin xadiidkii meesha la saaro uun ayunba haddii hele kelidaa la dul saara kelidaas unbuu ka qabanaya marka waxaan la saarayo waa inuu garanaya haddaba fa in xadara waxaa la saaraya maxmuulkii hadduu xaadir yahay wax goobjooga raahu wuu arkayaa wuu eegayaa wamtixano biyadii gacanta ayuu ku qaadin kaara fii darfin hadduu weel iyo wax ku jiro waa inuu gacantaiyo ku qaadaayuu eegaa wain qaaba hadduu wixii maqan yahayna qudila bikayna wasi war waa imise kilo waa imise miisaankiisu baa la odhanaya wa jinsahu jinsigiisana waa inuu garanayaa oo dee inuu markaa xadiid yahay inuu wax kale yahay waa inuu sheega laa jinsa daabati daabada jinsigeeda in la sheego waxba shardi maaha iyo wasifatiha sifadeeda in kaanat ijaarata dimatin hadday tahay ilaa an yakuuna almaxmuul waxaa lagu qaadaya zujaajan quraaradiyo wanaxwow inuu wax la mida yahay mooyaane waxa uu leeyahay sheekhu waxba shardi maaha daabada in jinsigeeda la sheega sifadeeda in la sheegaana waajib maaha hadday ijaaratu dima tahay daabaan kaa kireeyey mar hadday tahay waxba in jinsigeeda la sheego iyo masalan sifadeeda shardi maaha maxaa yeele maqsuudku dee waa in alaabtaa meel lagu geeyo un markaa ujeeddadiis ma khilaafayso ilaa wuxu hi ilaa an yakuuna almaxmuul waxaan lagu qaadaya sujaajan wanaxwi quraarad iyo wixii lamid ah iyo weel iyo wax burburaya inuu yahay mooyaane de markaa haddii awr lagu qaaday waa inuu shardiyaa oo uu sheegaa awrku awr hayire inuu yahay iyo mid imaka la layliyo inuu yahay oo uu ka baqanay waxba inuu la cararo waa in wixii sidaa loo kala caddeeyaayo markaa dee waxaanaa la ilaalinaya la dhawraya ujeeddadii xaggaasa iska khilaafaysaa ilaa an yakuuna almaxmuulu sujaajan wanaxwi wallahu aclam tijaari lilqurab fasalkan waxaa loo guntay iyada oo qofkii loo kiraysto wax qurbo ah oo ilaahay loogu dhowaanayo laa tasixu ansixi mayso ijaaratu muslimin muslim kiraysashadii lijihaadin loo kiraystaa walaa cibaadatin cibaado in loo kiraystaana ma banaana tajibu lahaa niyatun niyo ayay u waajibtay ilaa xajun xaj mooyaane iyo watafriqatu zakaatin zako qaybinteed waxau sheekhu leeyahay ma ansaxayso in nin muslim ah loo kiraysto jihaadka gaalada maxaa yeelay dee isaga ayuu xaggiisa ka dhacaya jihaadkaasi markaa in loo kiraystaa ma ansaxayso oo haddii uu dee safka masalan isagu yimaaduu soo xaadiro waa ay ku waajibayaan marka ninkii imaamkaha ee madaxweyne muslimiintaha iyo keyrkii toona nin muslima in jihaad loo kireeya ayadu ma banaana muslimka markaa dhimigii gaalkii inagu dhex jiray way banaan tahay in loo kireeyaayo xagga dambe insha allahu tacaala inoogu iman doontaa oo waxaana dee wax isaga saaran oo ka dhacayo weeyaan markaa in loo kiraystaa ma banaana walaa cibaadatin ma ansaxayso in loo kiraystaa qofkii muslimkaa cibaado tajibu lahaa niyatun niya ay u waajibayso cibaado la niyeeyo oo niya ay u waajibto in loo kiraystaana ma banaana sida salaadii iyo soomkii iyo hebelo waan waxoogay mushaqayda ku siiye duhuriga soo tuko ma bisha ramadaaniga soon ma banaana mana ansaxayso maxaa yeelay qasadka uje ama ujeeddada cibaadadan ay niyadu u waajibtay ayaa waxay tahay qofkan mukalafka ah ee lagu mashaqeeyey ee la faray in lagu imtixaano oo nafdiisa lagu jirrabo samaynteeda iyo falkeeda mar haddii qofka la doonayay in nafdiisii la jirrabo oo uu cibaadadii isagu nafahantiisa u guto dee ninka lasoo kiraysanaya arrinkaa uma gelayo halkiisa oo macnaha ninkaa la kiraysanayaa dee uma noqonayo nafdiisii la jirrabayo oo kale u noqon maayo ilaa yacni xaj iyo cumradii iyada waa loo kiraysan karaa ciddaa markaa laga xajinayana ama waa qof meyitoo dhintay ama waa qof caajiz ah macduub kaynu kusoo tilmaanay xaj markaynu maraynay iyada waa loo kirayn karaayo qof wuu ka xajin karaa wa tabriqati zakaatin iyo zako qaybinteed macnaha waxay ka dhigan tahay arrinkani arrinkaa hore iyo istim- istisnahani waxa uu ka dhigan yahay wax allayaaliyo wixii cibaadahii niyaaba geli jirtay macnaha inuu qof kale ka qabtaa ay banaanayd sida xajga iyo zakada qaybinteeda iyo in loo kiraystaa way banaan tahay wixii aan niyaabo aqbalaynin sida soomkii iyo salaadii iyo weeyaane in loo kiraystaa cidna ma banaana taa weeyaan daabidkeedu wa tasixu way ansixi yacni kiradii litajhiizi mayitin mid dhintay tabaabulshayntii iyo wa dafni aasitaankiis wa tacliimi qur'aanin iyo qur'aan beridii waxau sheekhu leeyahay in la kiraystaa waa banaantay litajhiizi mayitin mayd tabaabulshayntii oo waa maxay masalan waa maydhidiisii iyo kanfidiisii iyo wa dafni aasidiisii marka waa cadfu khaasin calaa caam tajhiiz ayaa caam ah marka bacda afraadihi oo dafniga ayaa lagu cadka waa loo soo kiraysan karaa qof wa tacliimu qur'aanin iyo qur'aan beridii iyadana waa loo soo kiraysan karaa oo halkan iyo masaladii hore ee iyana qur-aanka beridiisa aynu ku soo maraynay waxay ku kala duwan yihiin macnaha halkaana waxay ahayd bal waxa lagu qadaraya ma muddaa lagu qadarayaa ma wax kalea lagu qadarayaa halkana waxa weeye inay bannaan tahay taasina ha banaanaatee wixii lagu qadaraya bay ahayd ina xaqa ma akhadtum calayhi ajran kitaab allah halkaas ayay u daliishanayaan walixadaanatin xadaano iyo dhaqaalayn ilmo in loo soo gelaysaa ruuxii dumar ah waa banaan tahay iyo wa irdaacin walasaxu asaxna waxa weeya annahu laa yasta laa yastatbicu raacsan maayo axaduna midkood aakhara ka kale waxau sheekhu leeyahay waxaa ansaxaysaa kiraysi masalan ruux dumara la kiraysto lixadaanatin xadaano loo kiraysto shaqayso oo hagaajisa iyo wairdaacin macan iyo nuujin xadaanada ilmaha dhaqaalayntiisa iyo nuujintiisa oo wada jira in ruux dumara loo soo kiraysaa way waliaxadihima faqad mid ahaantoodna waa loo soo kiraysan karaayo xadaano keliya ilmaha dhaqaalayntiisa waa loo soo kiraysan karaa irdaac iyo ilmaha nuujintiisa oo keliyana waa loo soo kiraysan karaa maxaa yeelay dee xadaanadu waa nawca khidma waa nooc shaqo weeyaan xadaanadu irdacna fain ardacna lakum ilaahay baa yidhi hadday idiin nuujiyaan dee mushqaayadooda siiya mar haddii irdaac keliya iyo nuujin keliya in laysu kiraysanaya banaydna iyadoo macal xadaano ana way iska banaanta waa kasii awleysanta wala asaxu asax waxa weyaan laa yastatbicu axaduma alaakhara midkood ka kalena raacsan maayo keensan maayo xagga ijaarada oo masalan wuxuu halkan uga jeedaa marka hore waxaa loo wada kiraysanayay xadaano iyo irdaac wada jira haddii masalan xadaano keliya loo kiraysta ruuxii dumar ahaa ma keenayo caqdigaasi in irdaacina uu raaco haddii irdaac iyo nuujin loo kiraysto xadaanadii kale lama socoto oo iyadu markuu caano u baahdunbay naaska afka u gelinaysaa cidda markaa haynaysa u maydhaysa ee haynaysaana waa cid kale ayay noqonaysaa haddaan labadaba laysu raacinin walxadaanatu haddaba xadaanadu xifdu sabiyin sabi ilaalintii weeye wa tacahuduhu iyo dhaqaalayntiisa maxaa lagu dhaqaalayn bigasli ra'sihi madaxa in laga maydho wa badanihi jidhka wa hiyaabihi maryihiisa wa dahnihi iyo udhaashigiisa wa kaxlihi iyo indhakuulkiisa wa rabdihi iyo ku-xidhidiisa fi lmahdi dharabta ama xoolka lagu xidhay iyo wa taxriikihi ku dhaqdhaqaajinta liyanaama si uu u seexdo iyo wanaxwihaa wixii lamida waxau sheekhu leeyahay xadaanadu waa xifdu sabiyin sabi ilaalintii weeye sabi in la ilaaliyo sabigaasi ama ha labaad ama hala diyaado iyo wa tacahudihi iyadoo macnaa lagu dadaalo oo yani la hagaajiyo maxaa loogu dadaalayaa ee loogu shaqaynayaa bigasli raasi madaxaa laga maydhaya wa badanihi jidhka wa hiyaabi maryaha nijaasooyinkaa laga daahirinaya wadahni iyo in loo dhaashiyo loo subko dahni marka la yidhaahdo dee waa ficilkii oo waa udhaashigii duhni haddii la yidhaahdana waa subagiiyo saliidii oo dee taa aabbaha laga doonaya iyadu wixii loo keenun bay marinaysaa haddii mid loo keeni waayo iyada la odhan maayo ukeen wakaxli iyo indhakuulkiisii ayaa markaa xadaanadu ay tay warabdihi fi lmahd mahd waxa weeye waxaa yara frasheele lagu seexiyo oo lagu xidhayo oo masala dhinac walba inta lagaga soo laabo dabeedna lagu xidho ama xoolkiiba dheerdoodan culimada qaarkood sariiru radiic bay ka cabireen waa ilmaha yar sariirtiisa waa xoolka wa taxriikihi iyo in lagu dhaqdhaqaajiyo yanaama si u seexdo waa lagu yar lululaayo dabeedna markaa lagu yar lululay dabeedna saa ku seexday iyo naxwaa wixii lamid ahe masalan uu keensanayo uu u baahan yahay baan leeyahay ilmaha radiici dee xadaanada ayaa curfi ahaan sidaa ah radiicuna dee waa u baahan yahay ilmaha halkaa la jaqsiinayaana waa u baahan yahay markaa taas waxaa la xadaana kubra alxadaana suqra waa inay markaa dee intay dhabta ilmihii saarta ay naaska ay afka ugelisana xadaana suqra baa la yidhahdaa walow istaajara hadduu haddaba usoo kiraysto haweenaydii lahumaa irdaacii iyo xadaanadii fanqataca laba nucaanihiba waa go-een falmadhabu infisaaku lcaqdi caqdigi inuu ku fasakhmayo way fi irdaaci nuugmida nuujinta duuna alxadaanati xadaanada laakiin ku fasakhmi maayo waxau sheekhu leeyahay ruux dumara ayaa waxaa loo soo wada kiraystay inay ilmahana xadaanayso naaskana ay jaqsiiso waxaa la yidhi boqol kun baana lagu siinayaa bishaasaad ilmaha haynaysaa mushaharkaaguna waa boqol kun ama yani muddaba lama sheegin mushaharkaaguna waa intaas bal ilmahana xadaaneyn shaksiina fanqataca lamanu gabadhii un baaba caanaba iska weyday xooygana waa lagu siiyey shaqada maxaa markaa arrinkii noqonaya falmadhabu infisaaqu lcaqdi fi lirdaac nuugmadaa suurtogeli weyday nuujintaa suurm suurtogeli weyday ayuunbaa inteedii dhacaysaa mooyaane caqdigii kale xanaanadu ee wuxumayd lahayd ee udhaashi lahayd ee haynhayn iyo rurugid lahayd iyadu waa iska baaqi ahaanaya dabeedna waa loo qaybin oo waxaa la odhan uun waxoogaygaa heshiisku ku dhacay ayuunbaa la eegayaa oo odhanaya inteebaa qaabilsanayd irdaaca waxaa qaabilsanayd conton dee contonkaasunbaa markaa dhacaya isaga haddaanu dee muddo sii soconin caqdigii kale xadaanada siibu isaga soconay wala socoase waxa weya laa yajibu ma waajibayo xibrun khad wa khaydun iyo dun wa kuxlun iyo indhakuushi alaa waraaqin ninkaa wax qora wa khayaatin iyo kaa wax tola wa kaxaalin iyo kaa wuxuu indhakuula qultu waxaan hadaa nawaawi hay saxaaxa raaficiyu raafici wuxuu saxiix yeelay fi sharxi sharxulkabiir kitaabkiisa la yidhaha alrujuuca noqod fiihi waxaa la soo sheegay ila alcaadati loola noqonayo fain idarabad hadday caadadu iskhilaafdo wajaba lbayaanu caddayn baa waajibaya wa ilaa haddii kaloon la caddaynina fatabdulu lijaalatu ijaaradii way buraysaa wallahu aclam waxau sheekhu leeyahay masala nin ayaa waa nin wax qoro waa ninka raani ah dadkaasunbu qarinkaasunbuu sitaayo islaan meel warqad u diraysa iyo mid meel warqad u qoraya ayuunbaa shaqadiisuba tahay marka hadduu ninkaa isaga loo soo kiraysay wax qorid ama nin oo dawaarlaahoo wax tola ayaa wax tolid loo soo kiraysa ama nin oo markaa wax indhakuula ayaa dee indhakuusha loo soo kiraysta marka wuxuu leeyahay ninkan waxaa guudkiisa ah uun camalka ee waxaan wixii lagu qabanayay ma saarna camalkan un baa lagu leeyahay oo masalan ninkii wax qorayey waraaqa ninkii ahaay wax qorayey dee khadkii iyo qalinkii laga dooni maayo isaga wa khaydun calaa khayaatin waxaa la yidhaha lafi wa nashri murataba baa la yidhaha mar haddii inta wax laistabageliyo haddana si isgu iyadoo tartiibsan haddana la isugu celiyo xagga cilmicruudka waxa la yidhaha lafi wa nashri murataba khayd kuma waajibayo ninkii dharlaha la odhan maayo adu wayna duntii keentaa kaa isaguna wuxuu indhakuule kaa yari mirwadka sitaa kaana la odhan maayo wanaad adigu indhakuushi aada keentaa maxaa yeelay dee nimankan waxaa loo soo kiraysay baa la leeyahay ayaga waa camal camal baa loo soo kiraystay mar haddii camal loo soo kiraystay dee shaqadii un baa laga doonayaa oo lafdigu saas unbuu keenayaa waxaan acyaantan kale ee la tilmaamayo ee dun lehee khad lehee indhakuul leh dee waa acyaan oo acyaantana ijaaro laguma muto waxa wax la kala kiraysaa waa manfac e acyaan ma aha dee waxay leeyiin haddaa haddii acyaanun ay ahayd sowsan islaanta caanaheedii la kiraysay ee dee ilmahani la tegey sidee bay noqonaysaa taas waxay dhahen wa iska daruuro ahaanoo waana wax iska tabacaoo waxbaa iyada taa lasii yar minicsan maayo bay yidhahdeen marka nawaawi baa wuxuu leeyahay raafici isago kitaabkiisa sharxulkabiirka la yidhaha wuxuu ku saxiix yeelay in arrinkaa loola noqonayo ila alcaadati caadada dadka u taalla maxaa yeelay wixii haddii aanu sharciga iyo luqada toona baa baabdi ugu soo aroorin wax koobaya haddaan ugu soo aroorin sharciga iyo luqada toona waxaa loola noqdaa curfiga iyo caadada dadka u taalla marka wuxuu leeyahay arrinkana caadada ha loo celiyo oo dee dadka isku mid maahae meesha maxaa laga yaabaa meel in caadada dadkuba tahay ninka karaaniga inuu qalinkiisa iska sito meelna ninku isagaa sii diyaarsadaa meel ninkan dawaarlehe wax tolaya isagaa macadun macal wax walba la imanaya meelna waxaa laga yaabaa inuu isagoo lugeynayo u yimaado markaa meesha caadada iyo dhaqamadaas ha loo celiyo fain idarabad haddaba wuxuu ihi caadadiiba mid mudarida a maahe waa mudaribah macnaha mid isku duba dhacsan ma aha ee waa mid isbaraanbartay oo iskhilaafsanoo iska wada hor imanayso ma cidba si ku arkayso waxa markaa lagama maarmaana buri wajabalbayaan in la caddeeyo marka u horeysa caqdigan la gelayo mar haddii nina dunta la yimaado midna aanu la imanin oo caado mudarida ah oo la raaca aanay jirin waa in marka ijaarada laga waa inaad dunta adigu keentaa ninka lasoo kiraysanayo me maaligo adigu ninkan waxa doonaya waa waa in marka horeba la iska sii cadday saan la isu qabsano duntii keen iyo duntii keenaan la isu odhan ama qalinkii keen iyo qalinkii keen waa ilaa haddii kale oo iyada oo meesha masalan ay jirto aan caado mudaridaahi aanay jirin la caddayn waayo oo cidda laga doonayo khadkaa iyo duntaa iyo la caddayn waayo waxa ay noqonaysaa fatabdulu ijaaratu ijaaradii iyada way ku buraysaa wax iska majhuula ayuunbuu lafdigu markuu dee noqda ee uu caadana loo waayo sharcina loo waayo dee shay majhuula ayuunbuu iska noqdaa mar hadduu majhuul iska noqdana markaa waxba ka ansixi maaya wallahu aclam فيما يجب على مكري دارا ودابة وعفسك لوغنتي لوغنتي waxaa ku waajibaya qofka kireeya daar ama daabo masalan qofka kireeye bal wixii laga doonayay ayuu halkan sheekhu inooga hadlaya yajibu waxa waajiba tasliimu miftaaxi daari daarta furaheeda inuu dhiibo ila lmuftarii kii kiraystay wa cimaaratuhaa daarta ka shaqaynteeda iyo hagaajinteeduna cala lmu'ajiri kaa kireeyey ayay dushiisa saaran tahay fain baadara hadduu degdega haddaba oo wa aslaxahaa uu hagaajiyaa fadaaka daahirun dheh kaasi waa muuqdaayo waa sidii la doonayay wailaa haddii kale uu hagaajin waayo falilmuktari ka kiraystay alkhiyaaru khiyaar iyo door buu leeyahay waxau sheekhu leeyahay waxa waajib ku ah qofkii muajirka ah ee kireeyey daarta inuu furihii daartaasi ay lahayd uu dhiibo ninkii kiraystay maxaa yeelay dee intifaacii ama nafcigii la kala kiraystay ayaa ku taagan furaha marka waa inuu ninkii furaha gacanta u geliyaa si uu ninkii ugu intifaaco oo wuxuu doonaya uga qabsado haddii uu dhiibi waayo khiyaar buu yeelanaya oo inuu kiradiiba markaa ka fasakdo ayuu leeyahay waxa markaas ninka muajirka ah ee kireeyey laga doonayaa daarta cimaaratuhaa macnaha hagaajinteeda iyo ka shaqaynteeda iyo dhismaheeda iyo meesha duntay xidhideeda iyo waxaasoo dhami ninka kireeyey ayay dhekadiisa saaran tahay waxaa markaa khalalkaa iyo waxaa laga camilaya laga hagaajinayaa masalan wax caqdiga la xidhiiday ha ahaado masalan dee waa daaraan albaaba lahayn ama wax ku soo darriyeyba midkay doontaba ha ahaato daba haddii uu degdego buu yidhi oo masalan khalalkii iyo wixii ku sugnaa haddii uu hagaajiyo u degdego oo aslaxaha uu hagaajiyo cimaaradii uu ku hagaajiyey camradiiyo dhismihii fadaaka daahirun kaasi ama fadaalika walmatluub kaasi waa kii la doonayay wailaa haddii kale uu hagaajin waayo falilmuktari lkhiyaar ninkii kireeyey ninkii kiraystay khiyaar ayuu leeyahay goorta uu khiyaarka yeelanaya waxa weeye marka ay manfacadii ku nusqaamayso manfacadii markay ku nusqaamayso ayuu khiyaar yeelanaya masalan gurigii ayan roobkii celinaynin oo biyii buu soo daynayaa waxay noqonaysaa markaa in laga hagaajiyo haddii kalena khiyaar buu yeelanayaa haddii aanu marka hore dee waxaan oga inaanu ugu bareerin haddii isagoo caynkaasoo wada dabalo xidigaal laga tirinayo uu isagu u bareedho dee ma yeelanayo khiyaar ma laha markaa wa kasxu thalji barafka ka guridiisa cani satxi saqafka sare laga guraa cala lmu'ajiri ninkii kireeye bay dekadiisa saarantay wa tandiifu carsati daari daarta banaankeeda nadiifintiisu can haljin laga nadiifiyo barbaraf iyo wa kunaasatin qashina cala lmubtalii ka kiraystay ayay guudkiisa saaran tahay waxau sheekhu leeyahay barafka iyo wixii masalan ku yimaada ee saqafka sare ee guriga ku yimaada masalan dhulku waa dhul qabooba baraf baa kusoo daata oo waa wax habeen walba fuulaya waxyaalo kalaa ku imanaya taa ka qaadideeda iyo ka gurideedu waxay saarantahay ninka muajirkaahee kareeyey maxaa yeelay daarta dee camirideedii ayay ka dhigan tahay iyo dhismaheedii hagaajinteedii ayay la mid tahay haddii uu iska daayo oo dabeetana ay ceeb iyo dhibaato alaakasi kaga timaado ninkii kiraystay khiyaar ayuu yeelanayaa waa haddii aanu sadxigaa lafdiisa aanu isaga ku intifaacin weeye haddii masalan guriga uu sabad ahaayo sadxigaa lafdiisa isaga la isagana habeen oo dhan fadhiyaan isagaa markaa laga doonayaa xaggan dambe ayay la mid noqonaysaa ninka kiraystay baa laga doonaya marka hagaajinteeda wa tandiifu carsati daar daarta daaradii carsa waxa weeye waa meeshaa yaree aqalada hortooda ah ee aqal waliba uu leeyahay ee ka horeysa ee ay dumarkuna aroorihii ay xaadhaan weeye halkaasaa carsadu ay tahay aras iyo carasaasna waa la dheh jamceeda halkaa iyada qolqolkaa daarta nadiifinteedu can faljin laga nadiifiyaa baraf iyo wakunaasatin qashin ku soo dhacay cala almuktari ninka kiraystay ayay dhakadiisa saaran tahay maxaa yeelay waxani intifaacii ma diidayaan laakiin intifaaca dhammaystirankiisii ama kaamilkiisii baa ku xidhan kama haddii ninkan intifaacii uu kaleeyay uu suurtogelayo ase ahaatee waxani uu yar kamaalkiisii un diidayo dee ha ka hagaajista baa la leeyahay isago markaa si uu intifaac ugu kaamil noqdo wain ajara hadduu kireeyo daabatan buu kireeyey daabo lirukuubin fulid ayuu kireeyey facala lmu'ajiri ka kireeye waxaa lagu leeyahay ikaafun wa bardaca ikaaf iyo bardaca wa xizaamun iyo wa safarun wa buratun wa khitaamun intaasoo dhan baa laga doonayaa wa cala lmuktari ninka kiraystayna mixmalun iyo wa madallatun baa laga doonayaa wa wiaaun wa khitaaun iyo wa tawaabicuhaa wixii raacsan waxau sheekhu leeyahay hadduu nin kireeyo daabo daabaduna dee markaa waa geela iyo looda iyo fardaha iyo waxaasay ahayd xilligaa la kala kiraysanayay hadduu daabo kireeyo fuulid ayuu kireey waa ijaaratu cayn ama waa ijaaratu dhimma labada midkay doontaba ha ahaato daaba ayuu kireeyey ninkan muajirka waxaa laga doonayaa inuu soo raaciyo daabadii oo muruxa uun inuu keeno maahe wax alla wixii lagu fuuli lahaa oo dhan baa laga doonayaa markaa ikaaf iyo bardaca ayaa ugu soo horreeya hortu labadooduba waxa weeye un wax la saaro neefkaa la radayo ee la fuulayo waa waxyaalaha laga xigsiiye radka ee la saaro labadooduba culimada qaarkood baa haddaba waxay dhahdeen ikaabku wuxuu gaar ku yahay dameeraha sida qatab yacni awrta keeda loo yidhaahdo carabi ahaan ee sarji loo yidhaahdo masalan kan fardaha ayuu kana u gaar u yahay dameeraha culimada qaarkood waxay leeyihiin mee way iska wada leeyihiine ikaaf iyo bardaca culimada qaar baa wii waa isku midba way isku fasiraan meelaha qaarkood haddaad aragta ikaaf iyagoo le ayay markay fasirayaan bardaca bay odhanayaan ama bardaca ikaaf bay ku fasirayaan marka culimada qaar baa waa isku mid culimada qaarna waxay dhahdeen maya bardacadu waxa weeye waa camal bahalkan inuu karbaashka aynu idhaahno oo kale oo hoosna wax laga gurayo deeta labada dhinacbana mariyo laga xigsiinayo waa kaas oo kale marka ikaafkuna waa isla isaga unbaa labada magacbaloo cadafkana waa cadfu tafsiir oo ikaafun wa bardacatun wahuwa bardacatun weeye ayay noqonaysaa culamada qaarna waxay dhahdeen maya e ikaafka karbaashkaasaa bardacadaasoo karbaashkaaba ikaafka waa mara yaroo laga sarraysiiyo maya waa mid laga hoosaysiiyana qaar baa yidhi oo labadaasi waa kuwa xizaam xisaamku isagu waxa weeye waa caynkii ama wixii markaa lagu xidhay ama bayd miyaynu idhaahna waxyaalahaas weeye markaa lagu giijinaye lagu xidhaye ee ilaa dhexda iyo ha ha wegerdina waa kaa ninkaa odaygii ku daray ha cayn iyo waxaana qaar baa yidhaahda iyo iyo iyo bayd iyo ha waa waxaasun adigu ha waayahay waa taa adaka loo macneeyo marka xisaamkuna waa kaa waa safarun kani wa iska fidiya waa dabageliskii isagu waa dabagelis oo geel iyo iyo wacan kala dameer iyo wuxuba way wada leeyihiin wa buratun buraduna waxa weeye waa xalqad yar wax yaroo wareegsan oo masalan camal faruur xidoo kale ay uga dhigayeeno halkaas sankaa loo gelinayaa dabeedna xadhiggaa yaree faruur xidhkaa ayaa xalaqadaa yar la gelinayaa lagu xidhaya markaasa hogaankiina dhinaca lagaga soo xidhaya halkan inagu aynu faruurta ka xidhno ayay halkaa u gelinayeen buraduna waa kaa waa xalaqadaa yaree afka awrka loo gelinayo sanka loo gelinayo si markaa la faruur xidhka loo sudho wa khidaamun khidaamku isagu markaa waa faruur xidhkii waa xadhiggaa lafdiisa bahashaa yare halkaa sanka lasoo suday iyo hogaanka waa kaa la isugu xidhayey waa kaa aynu faruur xidhka inagu nidhaahno waxaasoo dhan ayaa laga doonayaa buu leeyahay ninkii daabada kireeyey intaasoo dhan baa laga rabaa maxaa yeelay dee ninkan marka daaba laga kiraystay wixii dee lagu intifaacsan lahaay oo dhan baa isaga laga doonayaa dee waxaanu ahan jirina intifaac ma suurto gelaya haddii isagoo muruxa loo keeno curfiguna sidaas ayuu isaguna yahay marka la idlaaq qaadaanay waxaan oo dhami waajibayaane haddii uu meeshaa wax laysla soo qaaday oo shardi i jiro shardigaa ayaa la raacaya wa cala lmuktari mixmalun ninkii muktarkaa mixmal baa laga doonaya mixmalku waa baharkaa hawdajkoo kala ahaaye dee awrta inta la saaro dadku ay sii gelayeen ee lasii dhex fadhiisanayo weeye wa madilatun iyo madilla madallatun madalladuna waxa weeye mixmalkaa waa qoryihii lagu taagayey ee dabeetana dusha lagaga hadhaynayey weeye ayay madalladu noqonaysaa wa ha wa widaaun ha widaahuna waxa weeye waa wixii isagana la goglanayay ee la dhiganayay ee mixmalka dhexdiisa ninkii gelayey wuxuu dheganayay weye wa qidaun qiduhuna waa wixii dusha lagaga doonayay markii looxyaalkii la geliyey wixii markaa ama boosto haata ama go haatee dusha lagaga hadhaynayeyna waxau noqonayaa qidaaga waa daboolkii wa tawaabicuha iyo wixii iyaguna raacayey sida masalan dee mixmalkii ila dul fuuli maayo xadhkihii lagu sii xidhxidhayay hoosta laga marinayey waxaasoo dhan baa laga doonaya maxaa yeelay waxyaalahani dee waa wax u imanaya iyagu xagga intifaaca dhamaystirkiisa e waa waxaan isaga ijaar ahaan lagu mudanin waxaan isaga ijaar ahaan lagu mudanin weye markaa ninka kiraysti baa taa laga doonaya markuu ninkan isagu daabadii oo sidaa u gaashaaman keeno kan kalena waa inu intiisaa la yimaadaa wala asaxu asax waxaa wey fi sarji isaga koorihii faraska itibaacu lcurfi waxaa loo raacayaa isaga caadada iyo wixii halkaa u yaalla dadka waxa uu leeyahay sheekhu qowlka asaxi waxa weeye in sarjiga waa faraska la kireeyey koorihiisii isaga itibaacu lcurfi meeshaa lagu kareeyey curfiga iyo dhaqanka u yaallaa ayuunbaa loo raacayaa haddii masalan curfiga iyo dhaqanka yaalabiya ninka faras karaynaya inuu wixiisaba soo raaciyo sidaasun baa la yeelayo ninka karaynaya la odhan keen haddii ninka kiraysanaya markiisa horeba isagu koorihiisa iska diyaarsadana oo nin waliba uu iska leeyahy haddaanu faras ahayn kooriya wuxuu isaga diyaara u leeyahy u saartana kaas ayaa laga mugtarka ayaa laga doonaya taanigu wuxuu leeyahay maya ninkan kiraynaya ayaa sidii ikaafkii oo kale looga doonaya wa darfu lmaxmuuli shaygan la sido weelkiisi cala lmu'ajiri kan kireeyey ayay guudkiisa saarantahay fii ijaarati dhimma markay ijaaradii ijaaratu dhimma tahay wa cala almuktari ka kiraystay bay guudkiisa tahay fii ijaarati alcayn markay ijaaratlcayn ay tahay waxau sheekhu leeyahay shaygan la qaadayo weelkiis waxaa lagu qaadayaa masalan raashin baaba masalso in la qaado wixii lagu qaadayey iyo weelkii lagu shubayey cala almuajiri ninkan shayga lagu qaadayo kireeyey ayaa laga doonayay fi ijaarati dhimma markay ijaaradu ijaaratu dhimmo tahay ee masalan daabo dumadiisa saaran uu yihi anigaa shaygaa kuu qaadayo meel heblayo kuu geynayo anaa daabad keenayo markuu yidhaahdo ee shay mucayana aanay ku aroorin isagaa laga doonaya weelkiiyo wixii lagu qaadayeyna waayo dee isaga ayaa damaanad qaaday inuu isagu qaado mar hadduu yidhi anigaa daabo keenayo anigaa meeshaa berbera iyo halkaa doonaysa gaadhsiinaya mar hadduu isagu islaazimiyey dee wixii uu ku qaadi lahaana ha keeno mar haddaad tihi anaa keenaya anaa qaadaya waxaad ku qaadi lahaydna keenu wey wa cala lmuktari fi ijaarati alcayn markay ijaaratulcayn tahayna ninka kiraystay ayaa laga doonaya weelkii waayo ijaaratlcayn markay tahay dee daabadanaa laga kireeyey daabadanaan kaa kireeyey baa la leeyahay markaa ninkii kireeyey maxaa laga doonaya dee inuu daabadii un keeno uu halkaas soo taago marka uu halkaas soo taago ninkii markaa isagu siduu ugu qaadanayo ha ugu qaato marka u dee kaafkii iyo wixii laga doonayay farbuxirkeedi iyo hogaankeedi iyo caynkeedi iyo baydeediiba soo raaciyo wa cala almu'ajiri ninka kireeyey waxaa goodkiisa aday fii ijaarati dhimma ijaaradu markay ijaaratu dhimmo tahay alkhuruuju bixid maca daabati inuu daabada la baxu raaco litacaahudihaa si uu u ilaaliyo iyo waycaanati raakibi kanfusin si uu u kaalmeeyo fii rukuubihi fuulidiisa wa nusuulihi kadegidiisa bixasabi alxaajati kolba xaajadu si ay tahay wa rafci ximli iyo wixii la siiyey qaadidiisa iyo wa xaduhu dejintiisa iyo wa shaddu lmixmali mixmalka adkayntiisa iyo wa xadluhu furidiisuba walaysa calayhi guudkiisa may ahanin fi ijaarati alcayn markay ijaaradu ijaaratlcayn tahay ila takhliyatu kala dhexbax bayna almuktari iyo wadaabati uu uqaali yeelu kala dhexbaxa mooyaane wax kala laguma laha waxau sheekhu leeyahay wa cala almuajiri fi ijaarati dimati alkhuruuj maca daaba waxaan kireeyey guudkiisa saaran markay ijaaradu ijaaratu dimo tahay masalan nin baa yidhi waxaan doonayaa waxaan ku gaadho dameer ama awr ama dee beryaha waxaa la fuli jiray weeyaan argaa berbera aan ku gaadho ayaan doonaya nin baa dabeedna sifeeye oo yidhi anigaa kaa kireeyey daaba caynkaayo caynkaayo caynkaasa baan kaa kireeyey bu ihi oo wixiina dumadiisa ayuu saaran yahay aa kaa kireeyey waxaa laga doonayaa markuu daabadii kale alkhuruuj maca daab inuu soo raaco oo uu hogaanka qabsado isagu nafdiisa ama cid naayba uu yeesho litacaahudihaa si uu dee u ilaaliyo u dhowro waxaa kaloo guudkiisa saaran inuu ninkan raakibkaayo fuulaya ugu kaalmeeyo icaanatu raakibi fii rukuubihi fuulidda uu daabada fuulayo wa nusuulihi iyo kadegidiisa bixasabi alxaaja kolba baahidu sida ay tahay waa in ugu kaalmeeya oo haddii qof weyn iyo ruux markaa dumara waa in u fadhiisiiya oo u markaa dabana si wanaagsan ugu kiciya taas ayaa waajib ku noqonaysaa maxaa yeelay dee isaga ayaa qofkani wuxuu islaasimiyey inuu qofkaa halkaa geeyo dee isagoo raaco hogaanka waa inuu isagii raa wa rafcu ximli ximli ximligaana w ximli bikasrilxay haddii la yidhaho waa almaxmuul waa wixii alaabee la siday ka saaritaankeeda waxaduhu gadejintiisa ama wa rafcu mixmali baalkii mixmalkee qofka ku dhex jiray dee kadejin koryeelkiisa iyo saaridiisa waxaduhu iyo kadhigidiisa iyo kadejintiisa wa shaddu lmixmali mixmalka adkeyntiisa iyo kuxidhidiisa waxalhu iyo furidiisa hadhowta marka laga dejinayo waxaasoo dhan baa laga doonaya marka ay tahay ijaaratlhimma markay tahay wey maxaal curfiga ayaa taa keenaya walaysa calayhi fi ijaarati alcayn ijaaradu hadday ijaara